إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan soddon ruux ayaa cudurka shuban biyoodka uu geeriyooday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dab khasaare hantiyadeed geystay ayaa ka kacay deegaanka kuunyo barrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ciidamo ka soo horjeeda dib u doorashada siciid deni ayaa xirtay kontaroolka koofureed ee laga soo galo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud lacag ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaano dhaca xadbeenaad ka kala qaybiya gobolka hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida ethoobiya askari ka tirsan boliiska xabashida ayaa wiil shacaba ku dilay duleedka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed dowladda ukrain ayaa gacanta ku dhigtay askari soomaali ah oo kabarbar dagaalamayay ciidamada ruushka
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran in ka badan soddon ruux ayaa cudurka shubanbiyoodka uu geeriyooday deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka waramaya maxamed ciise deegaanka eji oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka dadka deegaanka ayaa sheegaya in dad badan ay la ildaran yihiin shubanka ka dilaacay deegaanka ayna haysan goobo caafimaad halkaas oo ay ka taliso dowladda federaalka waxay intaa raaciyeen in tirada dhimashada ay gaartay ilaa soddon qof halka qaar kalena ay la jiifaan cudurkan mid ka mid ah dadka deegaanka mahadaay ayaa arrimahaasi ka hadlaya deegaanka iji tiri boqol ruux camal eh maanta waxaa loo qaaday shalay iyo maanta iyo daraad degmada jallafsiyaa loo qaaday markaas waxaa helinaya shubanaa helis bahal eh calool xanuun shuban iyo matag waxaa kusoo boodi wax gargaara wey. dadka la qaada xaaladooda waa dad xaaladooda waa iska xun tahay alxamdulilah waa iska ciyaantaan dadka kuliya waa xaaladooda waa iska xun tahay waxaa geeriyootay soddon iyo laba ruuxaa geeriyootay niyo halbil waxaa dhimatay toban iyo saddex maalin waxaa dhimatay sideed inta kalena waa jiraan dadna intii lasii wado caruur jalaqsa intii la gelin shalay iyo maanta marka loo sii magaalada lasii geliy waa isoo dhinteen waa isoo noqsadeen xidooday dadka meesha ku heer haddaa ooba maka ooba yartahay labaatan iyo shan camal waaye waali waay wax qaado dhanka kale magaalada beledweyne waxaa laga soo sheegayaa dad u geeriyooday cudurka shubanka afar ruux ayaa magaalada beledweyne ugu geriyootay cudurka shubanka dhakhaatiirta magaalada beledweyne ayaa sheegaya inay la jiifaan shubanka bukaano gaaraya ilaa boqol iyo konton ruux cudurka shubanka ayaa mararka qaar ka dilaaca meelo ka mid ah soomaaliya kaasoo ay dhakhaatiirta ka hadleen sida loogu hortago dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay deegaanka kuuye barrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya dib khasaare maaliyadeed geystay ayaa barqadii maanta ka kacay guri ku yaala deegaanka kuunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose debkan ayaa waxa uu basbeeliyey laba qol kuwaas wixii ku jiray midnaba aanan kasoo harin sida ay sheegayaan dadkii usoo gurmaday debka halkaas ka kacay waxaa ka dhashay koronto ku jirtay guriga gubtay qaar ka mid a dadkii usoo gurmaday debka ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyagoona inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen dafkaan baan umaleeya kulley gurigan guri liruugi mahayne melaraas ina koronto kakayla umaleeyan wallaahi khasaare maal maanaa sariire iyo wareeg addini walayaali kulli busbusan dahabkii dhammaadi ilaa haddaad may oo basbeelay melaraas lama qol i barandadii iyo basbeeli marka qolalka gubtay mala degnaa ama qolal horey loogu gureeyay ahay abtiyow qolalku wal deganaay dadka shaqi kashalmoqnaa iyaalka dugsi jireen saasa maanaa khasaarada ilaahay ka badbaadi ma ogi dhimasho barhaafadii maya naf ma jirta maala gubdi haa naf walla aro ma jirta alxamdulilah alxamdulilahi rabbilcaalamiin muslimiinta u soo gurmaday waa la dameeyey waxyeelladu ma badna way laga taxadiraa ilaahay subxaana wa tacaala ha wuxuuna ku hoy nooga dhigay jiingad iyo qori qallalan marka muslimiinta waxaan ku boorin lahaa in taxadar dheeraada siiba hooyooyinku ay sameeyaan oo ay la socdaan korontada marka la isticmaalaya maaha marka kale in la iska damiyo carruurta in laga xafido jikada inaan dabka looga tegin meel dabayshu ka buubaysa inaan la dhiginin dabka waxyaabaha hoose dhan baan muslimiinta siiba hooyooyinka guryaha mas-uuliyiinta guryaha aan ku boorinayaa waxyaabahaasaa looga hortegi karaa baan isleeyahay waana farayaa muslimiinta insha allah ayaan ka soo orodnay maasha allah hadda waa damin alxamdulilah muslimiinta dhan ay isku imaadeen ilaa naga garabsiiye debkii dhulka ayaan kardarnay waa la damiyey alxamdulilah debkaniyo waxaa la sa- waxaa sababadiis waxaa waaye ina oo ka ko'o koronto may naf ma ka dhicin laakiin saxanta ayaa ku burburtay alxamdulilah khasaare nafeed ma arkin laakiin hantada iyo weesh waa ku baaba'day marka ilaahay sabar iyo manhag siiya wixii markaas wax khayr qaba allah ugu bedel insha allah debkan ayaa imaanaya xilli debceenkan ah oo dhowaan ka kacay isla deegaanka kuunya barrow kaasoo ay ku gubteen laba qol ayna ku baaba'een wixii agab ahaa ee yaalay guriga ciidamo ka soo horjeeda dib u doorashada siciid deni ayaa xirtay kontaroolka koofureed ee laga soo gala magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland mahad cubeyd ayaa ka waramaya magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal oo looga taliyo maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid deni ayaa waxaa ka taagan xiisad colaadeed oo ka dhalatay dib u doorashadii siciid deni ee sideeddii bishan dhacday xiisaddan cusub ayaa soo ifbaxday maalmahan dambe kadib markii la sheegay in deni lagu caleemo saarayo magaalada garowe ciidamo ka tirsan kuwa loogu yeero danab gaar ahaan qaybtooda joogta magaalada garowe oo diidan dib u doorashadii siciid deni ayaa xalay la wareegay kontaroolka koonfureed ee magaalada garowe oo lagu tilmaamay mid muhiim ah waxayna sheegeen inaysan aqoonsanayn aqbalina doonin caleemasaarka uu qorshaynayo siciidani inuu dhowaan ka dhaco magaalada garowe waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta iyo xubnaha kale ee ka tirsan beesha caalamka ee loogu yeeray inay ka soo qayb galaan caleemasaarka inaysan ku kadsoomin casuumaadda loo fidiyey dhinaca kali weli ma uusan ka hadlin maamulka puntland xiisaddan ka soo cusboonaatay magaalada garowe iyo la wareegitaanka kontaroolka sida ay wararku sheegayaan lamana oga in sidoo kale ay ka dambeeyaan xiisaddan musharaxiintii mucaaradka ee dhowaan ka qayb galay doorashadii madaxtinimo ee dhacday iskuna soo taagay xilka madaxweynaha doorashadii dhacday ee uu ku soo baxay siciidani ayaa la sheegayaa inay kula loolamayeen ilaa toban musharax oo kale waxaana la sheegayaa in musharaxiinta qaar oo uu ku jiro xasan shire abgaal ay muujiyeen inaysan ku qanacsanayn hannaankii doorashada loo maamulay guddiga maaraynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad lacag ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaano dhaca xadbeenaad ka kala qeybiya gobolka hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar mubaarag gurmadkan oo ahaa mid lacag ah waxa uu guddiga maaraynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gaarsiiyey qoysas fara badan oo saameyn xoogan ku yeesheen daadadka roobka iyo fatahaadaha webiga shabeelle kuwaasi oo ku dhaqan deegaanada dhaca xadbeenaadka u dhexeeya wilaayada hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada itoobiya deegaanada gurmadka u gaarsiiyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed waxaa ka mid ah deegaanadaasi baadikeen iyo qurac wabarle waxaana dadka la siiyey gurmadka ka mid ahaa qoysas kasoo barakacay gudaha dhulka soomaali galbeed qaar ka mid ah qoysaska gurmadka la gaarsiiyey ayaa la hadlay warbaahinta sidoo kale qoysaska gurmadka la gaarsiiyey ayaa uga mahad celiyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullah deeq cumar aabdeley baadikeen waa lacag waa afartan doolar eh waa u mahad celinaynaa kheyr badan alle iyagana ajar allah ka siiya annagana allah nu anfaca alada waa ilaahay maaragtay shart dhex shart shartada ilaahayna ma soo gaarsiiya riyaa cabdi maxamed baadikeen way soo gaarsiinaa hay waa gurmadka ciidan mujaahidiinta ay galday waa mahadsan waa boqolkiiba waa mahadsan yihiin laada ilaha jibiyo garabkiin ilaha gala
saroore ismaan baadikeen walaalahay mujaahidiinta ajar iyo xasanaad lagsiiya waa mahadsan yihiin gaalada ilaha jibiyo adimo maxamuud baadikeen waa mahadsantihiin waxaana soo gaarsiiyey dowladda asalaamu calaykum wadallahi barakaatu mina idaya caale baadikeen lacag fartan waa mahadsantiin waa ilaahay gadaalha nooga jibiyey ugu dambeyntii degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa weli ka soconaya howlaha gurmadka oo loo fidinayo dadka iyo fatahaaduhu iyo rababku ay saameeyeen askari ka tirsan booliiska xabashida ethoobiya ayaa wiil shacaba ku dilay dulaadka magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya ciidanka booliiska dowladda xabashida etoobiya ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay buurta kala mardhay duleedka jigjiga ee dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga xabashida etoobiya wiilka ay dileen booliiska xabashida etoobiya ayaa kusii socday dhanka magaalada jigjiga isagoo ka yimid dhinaca kursum iyo baabili sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah ciidanka booliiska ayaa ku sugnaa buurta karamardha ee ku taala duleedka jigjiga waxayna tilmaameen in halkaasi lagu togtay wiilkan wararku waxay intaa ku darayaan in meydka wiilka ay togteen ciidanka booliiska inay halkaasi uga tageen ma jirto wax faahfaahin oo muujinaya sababta loo dilay wiilkani ciidanka booliiska ethoobiya waxay dhibaatooyin kala duwan u geystaan muslimiinta ku dhaqan soomaali galbeed waxayna kula kacaan xadgudubyo iskugu jira dil dhac iyo kufsi xukuumadda cagjaryada ayaa baamidda u gogol xaaraysa dilalka dadka soomaalida ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda yukrain ayaa gacanta ku dhigtay askari soomaali ah oo kabarbar dagaalamayay ciidamada ruushka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macalim cabdiweli warbaahinta gudaha dalka yukrain ayaa sheegtay inay ciidamada yukrain ay qabteen nin soomaali ah kaas oo ka barbar dagaalamayay ciidamada ruushka ninkan soomaaliga ah oo magaciisu lagu sheegay maxamed aadiilka ayaa isaga iyo koox kale lagu qabtay dagaalo ay ka wadeen magaalada marinka ee gobolka donistik sida ay sheegayso warbaahinta gudaha ee dalkaas sidoo kale ninkan soomaaliga ah ayaa ka tirsanaa militariga guutada saddexaad ee ciidanka ruushka mana lahayn khibrada dagaalka ninkan ayaa hadda gacanta ugu jira dowladda yukrain waana markii ugu horreysay warbaahinta yukrain ay shaaciso in nin soomaali ah lagu qabtay dagaalka u dhexeeya yukrein iyo ruushka warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanagaynta